xildhibaan absamed macalin maxamuud oo ku tirsan golo shacabka ah iyo weliba lamaciil biyood oo soo kushiy degay deegaano hooskayo degmada guddoon ee gobolka galgaduud haana soo horeeyo oon codsadeen haana ku mid eh dadka deegaanada oo saameyntii biyareedan hoogaan waliba shidikowka ku qayb gale haana ku mid a mas-uuliyiinta maamulka odayaalka dhaqanka iyo qaybo shalduwan ee bulshada deegaanada mas-uuliyiintii hubnooga shalduwanaaye ee ku qayb galay shidikowka ayaa weyba ku hadlanaa muhiimada iyo inleta in deegaanadu iyo weeldhadan ay la riigaya si oo an helaan biyo nadiifoo ka filan muddo badan ayaa loo hirjadayay in ceel loo helo meeshaan waxaa degan dad tawfiiq leh midaysan culamo ah oo iswaafaqsan oo hal waddaa ku socda ilaahay mahaddiis ceelkii waa la soo helay ceelka waxaa la rabaa in tawfiiq loogu waaqdhaaco loogu qur-aan akhriyo biyaha lagu raadiyo midnimo lagu cabo waxa nimcaahoo kaleo soo socdao dhan ilaahay laga baryo waddadaas dadka in wax loogu raadiyo
wuxuu quseeyaa isu imaadkan deegaankan inamad iyo deegaamada hoos dhaca oo in badan dadka tabanahayay biyola'aanta ka mid ah ee maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin lagu guulaystay in la keeno ceelbiyood qur-aanyada ugu niyeeta ugu yar aga faa'idaysa doonta ceelkaas maanta naloo keena biyihiis waxaan rabnaa sida guddoomiyahu sheegay ama wax iga horreey ay sheegta ceelkaas inaan lagu eryana laga faa'iidaysto loo wada duceeyo in ilaahay ceel biyo macaan naga siiyo kasii gudbay ilaa meel walba soo maray ilaa federaalka meel oo cafiyey ma jirto waxa la raadinayay oo u dhimanayay oo wakhtiga iyo hantidiisa iyo maalkiisa ugu bixinaya waxay ahayd in deegaankan uu biyo helo asagu biyo ma weynin keligiis fuusta iyo waa soo dhaansan karay ilaaha noo sahalo sida u fudud ilaaha naga siiyo biyo macaanan jecelna ha naga siiyo waxaad ku deeqaa markuu biilku ceel kuu yimaado inaad ciddaada biyo gashato ku intifaacdo biyihi aad ka qaadaysa meel ognaa ka keenaysa aad ka raysato qof walba lacag ay bixinaysa ceelka meel laskama soconaayo laakiin gurigaaga waa lagu faanaa war gurigiina ku faana nimaa gurigooda dhistay nimaa guriga war beer samaysta oo qodarta soo saara oo ceelka jiita oo ilaa gadoon geeya oo dadkana soo saara maxaan ku dhacay wixii la dhihi lahaa waxaa dhammeeyey madaxdaa dhammaysay ilaahay idinkiisa waxaan ka rabnaa maanta wixii ka dambeeya dadka deegaanka oo caloolfiyo inay ilaahay ka baryaan in meeshaas juhdi badan baa la gelin doonaaye inuu ilaahay biyo macaan uga soo saaro kuwa noqda biyo dadka kala digaaran ilahay uga soo saaro taasaa la rabaa awoodda in la geliyo oo biyo badan ka soo baxaan reer enemed waxaa idin ballan qaadaya ceel labaad inaa heshaan haddii ilaahay raado oo idinku filnaada waxaa u dambaystii waxaan isu dardaarmaynaa sida uu taliyaha ciidanku sheegayay wixii aan helno inaan iimaansanno xaddin kala qayb galayn haddii ilaahay raado waxaa laydinka rabaa si kalsooni leh oo maxaa la yidhaha wadajir ah inaad uga wada shaqaysaan haddii ilaahay raado oo aad xooggiina wada saartaan ceelalka riiga lagu hirgeliyi doona deegaanadu iyo weliba meel lagu saara doonaana baahyo dhanka biyo ee ku jartay deegaanadaas